bismi illaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astiisan tahay lixdaa bisha julaay sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wada maanta inuu cod u qaado guddiyada doorashooyinka iyo sidoo kale midka xuduudaha ayadoona baarlamaanka uu sheegay in mid mid loogu coday doono guddiyada labada ah ee maanta lagu wada in cod loo qaado muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka doodayey ama ka hadlayay qorshaha la xiriira guddiyadan doorashada iyo qaabkaay u shaqaynayaan iyadoo haatan lasoo gebagabeeyey akhrisyada kala duwanaa ee hindise sharciyeedka guddiyada doorashooyinka iyo kuwa xuduudaha dalka waxaana haatan la sheegayaa in maanta loo madalsan yahay baarlamaanka soomaaliya in cod u qaado waxaa sidaasi u xaqiijiyay warbaahinta gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha dibadaguddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya rofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka waxa uuna sheegay in guddiyadan loo fadhiya maanta arrintooda ay noqon doonto in mid mid loogu codeeyo codka kalsoonida baarlamaanka haddii ay helaanna ay shaqadooda gudageli doonaan madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu ka hadlay fursadaha maamulkiisa haatan uu haysto ee horyaallo taa oo ku aadan wax ka qabashada xaaladda gobollada dhexe ee maamulkaasi uu ka arriminayo xilli haatan uu wajahaya caqabado dhowr oo kaga imaanaya dhanka ahlusunna waljamaaca iyo sidoo kale maamulka diriska ay yihiin ee galmudug ee puntland cabdikariin xuseen guuleed waxa uu sheegay in wax waliba uu ka horumarsii doono wadahadalka isagoona sheegay inuu u arko fursadda uu haysta arrintaasi inay tahay la shaqaynta bulshada ku dhaqan gobollada dhexe ee maamulkiisa hoos yimaada dhanka kale waxaa magaalada cadaado ee xarunta maamulkaasi lagu doortay gaaray maalintii shalay madaxweyne ku-xigeenka dhowaan loogu doortay magaalada dhusamareeb ee maamulka ahlusunna waljamaaca halkaasi kaga dhawaaqeen cabdulaahi xirsi daacad kaasoo sheegay in halkaa uu gaaray inay kaga digaan bulshada ku dhaqan gobolada dhexe khatarta maamulkan uu hogaaminaya cabdikariin xuseen guuleed waxa uuna sheegay in marnabo aysan aqbali doonin inay la shaqeeyaan maamulkaasi sida uu ka dhawaajiyey madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka culimaa-udiinka ahlusunna waljamaaca kaga dhawaaqeen degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ahlu sunna ayaa waxa ay sheegtay inaysan aqbali doonin la shaqaynta maamulka cabdikariin ayagoona ku eedeeyay cabdikariin inuu ku fashilmay siyaasadda gobolada siyaasadda dowladda federaalka ee soomaaliya uu kasoo qabtay haatan uu doonayo mid lamida midaasi inuu ka hirgeliyo gudaha deegaanada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliyana waxa uu soo dhoweeyey maamulka galmudug ee loo doortay madaxweynaha cabdikariin xuseen guuleed ayagoona sheegay inay ka qaybgeli doonaan calimasaarka madaxweynaha waxayna sidoo kale tilmaameen inay la yimaad doonaan ama ay la imaan doonaan wadashaqayn ay la samaynayaan maamulka uu hogaaminayo cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha maamulkaasi mas-uuliyiin u hadashay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sidoo kale waxaay tilmaameen in doorashadii ka dhacday cadaado ay ahayd mid xalaal ah sidoo kalena maamulkaasi uu yahay maamul ka duwan maamuladii hore loogu dhawaaqayay sida jubbaland iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya ayagoona tilmaamay in si dhab ay ula shaqay doonaan cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada boosaaso ee xarunta maamulka ganacsiga puntlandna waxaa ka soconayso gargaarka loo samaynayo dadkii dhowaan halkaasi soo gaaray ee ka yimid dhanka iyo magaalada boosaaso ee xarunta magaalada boosaaso yimid ee ka yimid dhanka iyo waddanka yemen oo ay ka soconayaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya bulshada ku dhaqan halkaasi duqeymaha dhanka cirka iyo dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa xuutiyiinta dadkan ka soo laabanaya dalka yemen ee soo gaaray magaalada boosaaso ayaa waxaa si weyn loogu gurmaday magaaladaasi iyadoona haatan laga taageerayo dhinaca caafimaadka iyo sidoo kale cunooyinka maamulka puntland ayaana isku howlay arrintaasi iyadoo uu garab ka helayo gudiyada samatabixinta dadkaasi ee ka kala dhisan boosaaso iyo sidoo kale magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona dhowaan guddiga magaalada muqdisho looga dhawaaqay ay lacag u gudbiyeen dhanka iyo magaalada boosaaso kuwaasoo qayb ka ah lacagaha loogu gurmanaya dadka qaxootiga dalkaasi yemen ka yimid ee soo gaaray magaalada boosaaso dhinaca kale wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa waxa ay sheegayaan in ay waxyeelo soo gaartay ama ay geeriyoodeen ilaa iyo lix ruux oo ka mid a soomaali kuwaasoo gantaal u haleelay ka gadaal sida la sheegay duqaymo dhanka cirka oo loo geystay guriga uu degan yahay madaxweynihii wadankaasi cabdirabbi haadi mansuur kaasoo la sheegay in kooxaha xuutiyiinta fadhiga u noqday sidoo kalena hub ay ku xariisteen diyaaradaha ay horboodaysa sacuudi carabiya ayaa la sheegay duqayn aan loo meeldiyin inay ku garaaceen halkaas ayadoo waxyeelo ay kasoo gaartay duqayntaasi dad soomaali ah ilaa iyo lix ruux ayaana la tilmaamaya haatan inay ku geeriyootay uu sharaxayo mid ka mid a dadka soomaalida ee ku dhaqan waddanka yemen marka xalay habeen hor waxaa la garaacaya guriga oo madaxweynaha cabdirabbo mansuur haadi madaxweynaha oo hadda oo dadka ictiraafsan dowlaha caalamka kulli ictiraafsan oo ah cabdirabbo mansuur haadi waxaa garaacayeen dowladda sacuudiya garaaceen maxaa yeelay gurigiisa waxaa lagu xaraystay ub oo iskale dadka xoojiyeen iskale marka waxaa jira soomaaliya oo u dhow oo guryaha oo madaxweyne cabdirabbi mansuur haadi naciida degan oo dadkaas raaceen dhawaad soo gaareen oo gurya kasoo wada ordeen leana mala degi karo meelahaas oo kale dib weyn ayay ka socotaa marka dagaalo sida hadda oo jirta socota oo lasoo gala madaaficda waxyaala waaweyn lagasoo tuuraya meesha marka dib ayay kusoo gaarsiin dadka soomaaliya dhinaca kale magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa laga dareemayaa diyaargarow ku aadan qabanqaabada ciidda iyadoona dadka magaalada ku dhaqanay si aad ay ugu diyaargaroobayaan maalmaha ciidda ee soo wajahan meelaha lagu iibiyo macmacaanka ama cunooyinka noocyadooda kala duwan ee loogu talagalay maalmaha ciidda ayaa laga dareemayaa mashquul waxaana sidoo kale mashquul ah goobaha lagu iibiya dharka iyadoona dad aad u fara badan ay ka dukaamaysanayaan suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho suuqyada dadka aad ku arkaysa waxaa ugu badan dadka da-da yar ee ayagu u caruurta iyo sidoo kale dadka da-da ah ee soo kaxaynaya iyadoona magaalada dhanka kalena ay u muuqanayso midka yaro nabdoon xilliyadii hore ee soo maray marka la barbar dhigo dhanka ammaanka warkii oo ad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu